بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى تسعة sagaal yasjudu qofkii dukanayay oo musalliga ahaa wuu sujuudayaa mukabiran haal uu yahay mid takbiirsanaayo allahu akbaru uu dhahayo sujuudi koowaad ayaa meeshaani kaga hadlaya musanifka markii rukuucga laga soo tooso wixii la aqrinaayay iyo gacmaha meeshii la geynaayay iyo qaabka gacmaha meeshii la dhigaayo qabla rukuu bacda rukuu waa ka soo hadlay rukuucgii mar rafcigii oo rukuuc laga soo toosaayay ictidaalka alayaa loo yaqaanaha markii uu dhammaado qofkii waa laga rabaa inuu sujuudo sama tii ayuu bilaabayaa sujuudi koowaad weliba wuxuu dhahay yasjudu wuu sujuudayaa musalligii mukabiran haal uu yahay mid takbiirsanayo oo allaahu akbar u dhahaayo markii sujuudu usoo hoobanaayo oo uu dhaho sujuud rugniga sujuudu usoo hoobashadeedii ah ayaa takbiirtu meeshaasa ka soo bilaabayaa isigoo saan u istaagan ayaa markii marka inuu sujuudo u damco madaha soo socodsiiyo oo soo laabo ayaa allahu akbar soo bilaabaya waxaan soo marnay takbiiraadka rugni kasta owlkiisii inay bilaabanayaan waadican haal uu yahay mid dejinayo musalligii rukbatayhi labadiisii jilbood qabla yadayhi labadiisii gacmood ka hor markii sujuudii usoo dhaadhacayo gacmaha iyo lugaha jilbaha yaa dhulku ka horumarinayaa musanifku wuxuu leeyahay wuxuu dejinayaa marka hore labada jilbood waadican haalu yahay mid dejinayo rukbatayhi labadiisii jilbood qabla yadayhi labadiisii gacmood ka hor idaa tayasara haddii u fududaado musallihii daalika kaas oo labada jilbood in la horumariyo ah haddii u sahlan tahay ee u fudus tahay labada jilbood ayuu ka horumarayaa oo dhulka dhigayaa ayuu dhahay fa in shaqa labada jilbood horumarintoodii haddii uu dhibayo calayhi musallihii dushiisii qadama wuxuu horumarinayaa yadayhi labadiisii gacmood qabla rukbatayhi labadiisii jilbood ka hor haddii in jilbaha ku hormaro dhulka dhigo oo dhibsanaayo ama qofkii qof da-a waaye ama culeesa ku tahay ama qof buuran waaye waa dhibsanayaa wuxuu samaynayaa gacmaha horumarinayaa gacmaha ayaa horumarinaya kadib ayaa jilbihii dhigaya sidaas waa masaladanana masale lasu khilaafsan yahay bayna alculamaa isku khilaafsan yihiin waaye waxaana ku sugan laba qool hadda musanifka labadaba ishaaray in labada lugo jilbood la horumariyo axaadiisa ku soo aroortay in labada gacmood la horumariyana axaadiisa ku soo aroortay laakiin axaadiista labadani sifo ku soo aroortay mid walbo dacfi kama marna labada mid walbo dacfa kama marna haddii oo durugdoodii la fiirsho waxaa u dhow xagga oo saxiixga in la horumariyo labada gacmood labada gacmood in la horumariyo axaadiista tilmaamayso ayaa u dhow xagga saxiixinimada markii laisku fiirsho ama labadaba kama marna dacfi saas daraaddeed ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi uu odhanaya labadaba waa bannaan tahay khiyaar uu leeyahay qofka ayadoo uu fiican tahay fadl badan tahay in labada gacmood horumariyo maqaalada ibnu taymiyana insha allahu tacala ku dari doonaa labadaas si madhabada ku jirto marka waa amr waasic haddii uu doono labada gacmood horumarinayaa haddii uu doonana labada jilbood ayuu horumarinayaa laba qool ayaa ku sugan oo culimadana soo khilaafsan yihiin sodon fadli badana labada gacmood in la horumariyo mustaqbilan haal u yahay mid qaabilinayo biasaabici rijlayhi labadiisii lugood farahood iyo wayadayhi labadiisii gacmood farahoodii alqiblata qiblada isagoo qaabilsanaya markii uu rabo qof inuu sujuudo lugihiisii labada lugood ah farahoodii wuxuu qaabilinayaa qiblada haggeed wuu ku dul istaagayaa ama wuu ku dul fadhiisanayaa ama dhulkuu ku reebayaa faraha waxaa la rabaa in meesha cad oo baatinka ah dhulka la saaro ayaa la rabaa lasoo qalloociyo lasoo iiliyo qiblada haggeeda ay u jeestaan dhulka lagu reebo ayaa la rabaa gacmahana saas waaya iyadan waxaa la rabaa meesha baatinka ah dhulka in la saaro qiblada haggeedana loo jeediyo ila qofka dhammaantiis waxaa la rabaa qiblada xaggeeda in uu jeesto daaman haal u yahay mid isku dumaayo oo isku dhejinaya lawada faraha ma kala tagsinayo gacmaha waa isku dhejinaya markaasi markii asaga sujuudayo laba farahiisii waa isku dhejinaya dhulkasaan u saaraa iyadoo qibladay u jeesteen waana isku dhejinaya waana he isku dhejinaya suulkan haddii lagu dhaweeyo dhib ma laha laakiin tooskiisii haddii loo diro isaga dhib ma laha waa la isku dhejinaya faraha dhammaantood suulka naftirkiisa waa loo dhaweynayaa qiblada loo jeedinaya dadka qaar waa arkaysa markay sujuudayaan ayadoo gacmihii saan dhahaayo dhinac bari eedinayaan farihii ama saan dhahayaan dhinac galbeed farihii eedin oo qaabilinayaan lama rabo qiblada haggeeda la rabaa faraha lugahana saas waa qiblada haggeeda la rabaa faraha gacmahana qiblada haggeeda la rabaa qofka waa rabaa inuu iskontaroolo markii dukanayo salaada xibnihiisii ka warqabo sidaas faraha lugahana dhulku saaro dadka qaar markii saarayaan ee sujuudayaan faraha dhulka faraha lugaha kor ay usoo qaadayaan dhulka mama saarayaan lama rabo saas dhulka la saarayaa foodoodii qiblada haggeeda loo jeedinayaa saas kuma suurtagalayso ilaa faraha haddii dhulka lagu dhejiyo maahane lagu reebo mustaqbilan daaman haalu yahay mid isku dumaayo asaabica yadayhi labadiisii gacmood farahoodii waay wayasjudu wuu sujuudayaa musallihii calaa acdaa'ihi xibnihiisii korkooda ayuu ku sujuudayaa asabcati oo toddobada ahaayeen acdaau sujuud ayaa loo yaqaanaa soo marnay waxaa jira acdaau lwuduu acdaau tayamum acdaau sujuud acdaau lwuduu waa afar acdaau tayamumna waa labo acdaau sujuudna waa toddobo aljabhati jabhadii ayaa ku sujuudaya maca alanfi sanka ayadoo lala qabo jabhada labada indhood dhexdoodii korkoodii ah ayaa la yidhaahdaa wejigaani hore ayaa jabha loo yaqaanaa intaani labada indhood isku imaatankooda laga bilaabo ilaa korkoodii tinti meeshay u dhexayso wejiga tooskiisi ah ayaa jabha la yidhaahdaa maca alanfi sanka ayadoo lala qabo sankana waa laa lagu sujuudaya labadan waxay isku yihiin hal xiban markii wejigaada dhulka aad saarto waxaa la rabaa sankaadina inuu dhulku saaran yahay wejigaada dhulka hadduu saaran yahay sankaadana waa la rabaa dhulka inuu saaran yahay qeybta hore inaad weji dhulka dhigto sankana aan dhigin lama rabo sanka keligiis inaad dhigto qeybta kale aan dhigina lama rabo labada hal mara laiskula dhejinayaa hal mar ee dhab laiskula siinayaa waaya iyo waljadayni labadii gacmood dushooda ku sujuudayaa labada gacmood dushooda ayuu ku sujuudayaa oo labada gacmoodna dhulku dhigaya oo wuu ku taagsanayaa oo wuu ku sujuudayaa la laga wadaa labada gacmood waa laba xibnood marka wejigii iyo labadaas laisku daray maxay isku yihiin saddex waa waayahay labada gacmood markii lagu sujuudayo waxay leeyihiin laba kayfiyo ama laba sifo labada gacmood markii lagu sujuudayo waxay leeyihiin laba sifo labada sifo mar in la dhigo labada dhigood tooskood markaad wejigaada dhulka saarto labadaadii dhigood tooskood inaad labadaada gacmood aada dhigtid wa idan waxaa ku sujuudaysaa labadii gacmood dhexdoodii wa imaano waxaa la dhigayaa labada dhigood tooskood malfahmee markii aad sujuudaad sujuudayso waxaa la rabaa wejigaada dhulka aad saarto gacantaan in aada dhigto wejigaada ayagoo dhulka saaran yahay dhegtaadii tooskeedii oo hoos dhulka ah inaad ku cabirtid dhegtaadii meesha dhegtaada tooskeeda ah inaad dhigtid labada gacmood waa hal sifo iyo sifo kale labada minkab tooskood inaad dhigto labada hee minkab tooskood inaad dhigto waa meeshii markii salaada la galaayay la xelinaayay labadii boos loo kor yeelaayay wa weli fahmeen ha saas waay mar waxaad dhigaysaa dhigaha tooskooda labadii gacmood mar waxaad dhigaysaa labada minkab ama labada fanqal tooskooda dhigay tooskooda meeshii markii salaada aad xirinaysay labada meelooda loo kor yeelalahay soo maha furuuci udney iyo mankibayni labadaba intiya la dhiga haddana labadaasi sifay leedahay iska ilaali marna saas yeel marna saas yeel toos way tooskooda dadka qaar halkaasaas ka dhigayaan gacmihiiba halkaasaas ka geynayaanba meel fog waay lama rabo tooskaada minkabkaada tooskiisii iyo dhegtaada tooskeeda warukbatayni iyo labadii jilbood hee ayuu dushooda ku sujuudayaa labada jilboodna dhulka la saaraya iyagana waa laba xibnood saddex laba lagu daray meegaway marka shanna maraynaa shan ayaa ayaan maraynaa labada jilboodna waa lagu sujuudayaa waa lagu sujuudayaa iyadana labadaba dhulka la dhigayaa ilaa qofkii cudurdaar ku sugan maahane gacmana waa saas kulligood cudurdaar haddii imaado waa xukun kale hadda qofka asigoo fiyow yahay ayaa laga wadaa labada jilbood dushoodana saas ugu sujuudayaa way iskumana dhejinaayo jilbaha iskumana dhejinaayo taaka gadarkeed ayaa labadiisu jilbood inay dhexaysa la rabaa istaaga sida taaka oo kale loo rabo ayaa jilbaha markii lagu sujuudayna taaqo oo kale ayaa loo dhexaysin rabaa halkaas jilib dhig midna halkaas dhig lama rabo isku dhejini lama rabo haddii ciriiri jiro maahane ciriiri haddii uu jiro waa gaarkeeda laakiin taaka gadarkeeda inay udhexeeyaan la rabaa taako suulkii fariirayda markii aad saan u kala dhigto intaas udhexeeyaana la rabaa meesha ugu dhow ha iskumana dhejiyo waaya taakada waxaa loo yaqaana carabta waxay u taqaana bayn alibhaam alkhinsar ogtaa laakiin fardheert ay ku taaqayna sama dhib maaha iyo wa butuuni asaabici rijlayn iyo wa butuuni asaabici rijlayni labadii lugood farahoodii baatinkoodii way baatinkooda ayaa la ayaa ku sujuudayaa meesha cad oo markii la soconayo dhulka qabanayso ayaa lagu sujuudayaa oo idiyaha iyo qeybta hore qiblada haggeeda loo jeesinayaa ayagaa lagu sujuuda marka ayada maxay isku yihiin marka shan ay marka haysnayn laba lagu daray toddoba sidiiba wayaquulu uu oranayaa musallihii subxaana rabbiya rabbigayga ayaa nasixnaaday al aclaa oo saraynti badnaa ayuu dhahayaa sujuudii dhexdeeda saas ku dhaha wayukariru wuu ku celcelinayaa dalika qowlkaasi halaathan saddex jeer aw amase akthara saddex wax ka badan saddex jeer meesha ugu yar waa waa aqalka ah waajibka ah waa hal saddexna waa adunulkamaal intii ka badanna waa kamaalkii waay ama shan gaarsi ama toban gaarsi waayahay meeshii markaasi aad aada u aragto nashaadka iyo haddii aad ma imaam aad tahay iyo haddii aad ma'muum tahay xaalooyinkaasi adaa ilaalina laakiin dhexdhexaadka waa saddex jeer oo amase akthara wax ka badan saddex ama shan ama sidaas lagu wadayaa waayahay laakiin watarka ayaa ku soconay haddii adaad watar meel aan ahayn istaagdana dhib ma laha wayustaxabu waxaa loo sunaynayaa qofkii musalliga ahaa an yaquula inuu dhaho maca dalika qoolkaasi macihiisi subxaana rabbi alcalaa macigeeda subxaanaka allow nasixnaantaadaan kugu nasixayaa allaahuma yaa allah allahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo wabixamdika wamultabisan haal aan ku dheexanahay bixamdika xamdigaadii allaahuma yaa allah allahayow ifir dhaaf lii aniga ii dhaaf ilaahow dunuubteedii ii dhaaf ducada salaada ayada dhammaan waa duco ilaahay barinaysaa dembi dhaafkii yaa weydiisanaysaa dembi ayaad gashay ama hadduu yahay kabiiro ama hadduu yahay sakiiro kulligood ilaahay ka barinaysaa ilaahay barinay tan eedaad ku dartana markii aad subxaana rabbiya alaclaa saddex jeer aad dhahdo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfirli aad ku dartana waa heli kartaa mid kasta gaarkeeda inaad ku gaabsatana waa asalkii tanna wacaad samayso tan mar la timaado tan kalena mar la timaado wayukiru huwa musalihi wuxuu badinayaa min adducaai ducudii xaggeeda ayuu badinayaa ducudii ilaahay uu tuugayay ayuu badinayaa maxaa tusina liqowli nabiyi nebiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waali wasalama ama rukuucu rukuucigii facadimuu weeneeya fiihi fi rukuuci rukuucga dhahdiisii araba ilaahay weeneeya oo dhaha subxaana rabbiy alcadiim dhaha wa ama sujuudu sujuudi miya fajtahiduu ku dadaala fi ducaai ducuda dhexdeeda ku dadaala markay sujuudsan tihiin ee waxaad ku dadaashaan ducuda waay ilaahay ducadiisii baryadiisii ku dadaala faqaminun waxaa xaqiiqo ah faqaminun hee ay fa xaqiiqun wa jadiirun waay qaminun ay hee qamin waxaa laga wadaa horta laba laba laba ayaa laba luuqa ayaa ku banaan qamin bifati bikasri miim qamin la yidhaahdo iyo bifatil miim qaman la yidhaahdo labadaba luqataani mashhuurataan waa laba luqo bidami bifatxi lmiimi wa kasrihaa luqataani mashhuurataani aad dhihi kartaa bifatxi lmiimi oo ah faqamanun iyo wa kasrihaa oo ah faqaminun luqataani waa laba luqadood oo mashhuurataani caanbaxay la yaqaano la shuhurooye macnaha maxniis maaa waay xaqiiqun wa jadiirun waay ay xaqiiqun waxaa dhab ah wa jadiirun waxaa hee xaq ah waay dhab allay waay faqaminun waxaa xaq ah ama dhab ah an yustajaaba in la ajiibo lakum idinka ducadiini la ajiibo sujuuda dhexdeeda waay maxaa yeelay sujuud aqrabu maa yakuunu cabdu waxaa waaye ilaahay u dhow yahay waa sujuud adigoo ku jiro sujuudsan yahay xilligaasi si gaar ahaaneed ilaahay ayaa loo dhowaanayaa marka ilaahay badi oo waxay kamid tahay waxyaabaha ducuuda lagu aqbala asbaabteeda kamid tahay sujuudaasi ilaahay ku baray kaas hadiis kasta tusiina waa waana saxiix wayasalu huwa musalixi wuxuu weydiisan su-aalinayaa rabbahu rabbigiisa wuxuu weydiisanayaa min khayray dunya adduunyo kheyrkeeda iyo alaakhirati aakhare kheyrkeeda labadaba saas adduunyo kheyrkeedii wixii wey wanaagsan iyo aakhare kheyrkeedii labadaba ilaahay weydiisanayaa khayray dunya walaakhira sawaaun waxaa siman kaanat isalaatu salaada inay tahay fardan faral aw naflan waa isku mid ducudu markaad ducaysanayso salaada ha ahaato salaad farad ah sida shanta salaadood ama salaad oo sunno ah sida raabto rawaatibtii wixii la midka ah ha ahaato mar walbo in ducudaasi meesha lagu badiyo waa sidaas waa mashruuc waa sunna wayujaafi wuu fogeynayaa musalihii meeshan si fiican u fiiri wayujaafi wuu fogeynayaa cadudayhi labadiisii garab labadiisii garab wa garbihiisii iyo murqihiisii ayaa fogeynayaa can jambayhi labadiisii dhinac xaggooda ayuu ka fogeynayaa dhinaciisii meesha feeraha laga wadaa labada feeraha ayaa murqihiisii garbaha ah ayuu ka fogeynayaa iskuma dhajinaaya waay wayujaafi huwa musalixi wuu fogeynayaa cadudayhi labadiisii dhodhon ayaa can jambayhi labadiisii dhinac xaggoodii ka fogeynayaa wa badnahu calooshiisiina wuu fogeynayaa can fakidayhi labadiisii boodood ama labadiisii jiirood ayuu ka fogeynayaa labada boodoodna caloosha caloosha kor hora usii bixina mogtahay labadiisii boodood ma saarayo hora u baxaa isaga haddii asi horaan u bixin calooshii ma dhaafayso way gaaraysaa laga yaabaa labada boodood ama lijiirood wa badnahu calooshiisiina wuu fogeynayaa can fakidayhi labadiisii boodood xaggooda ayuu ka fogeynayaa hora isku bixina wa fakidayhi labadiisii boodoodna wuu ka fogeynayaa can saaqayhi labadiisii xoog ama labadiisii kub wuu ka fogeynayaa waa sidaasuu yeelayaa waa intanba waa la kala fogeynaa labadii boodood oo simihii waa ka fogeynaysaa labadii kub oo lugihii ah waad ka fogeynaya adig si kale kuma kala fogaanayaan adiga hor u baxda maahane waayahay saddexdan waa la kala fogeynaa labadii cadud waa la fogeynaya labadii dhinac waa laga fogeynaya calooshana waa laga fogeynaya labada bowdood waa laga fogeynaya labada bowdood waa laga fogeynaya labada saaqeyn waa laga fogeynaya waayahay sidaas ayuu samaynayaa horaa isku bixina qofka laakiin haddii asaga hor isku bixin intii dhan waa isku dheganaanayaan meeshaanina rag iyo dumar waa isku mid rag iyo dumar waa isku mid madhabta shaaficida he meeshaani way ka duwan tahay dumarka iyo ragga waxbaa udhexeeya leeyihiin dumarka waa isku dhigaya dhammaan garbihii iyo fiiraha waa isku dhejinayaan caloosha iyo boodaha waa isku dhejinayaan saasaa dhahayaan naagta qeybta qeybteedii kale ay udumamaysa ay leeyihiin waayahay waxyaabo kale ku cilaynayaan marka nag dhaaf marka si kasta ha ahaatee wax daliil ma laha laakiin daliil e ma laha sidaani nebiga calayhi salatu salam wuxuu dhahay salluu kamaa ra'aytumuunii sallii ila nisaa ma dhihin wax laga soo istisnooday ma jirto radi ragga u sujuud iyo rukuucita kudhi u samaynayna u samaynayaan nebiga alayhi sala slam markii uu sujuudo meesha si sujuuddii saaran tahay iyo jilbihiisa dhexdooda waxar yaraa ka baxaysa lahay waxar yar ayaa ka baxaysay daabe yaraa ka baxaysay meesha marka waxaa kasoo baxayaa inaas ku dhegnay nabiga oo kala saaraya soo maa sidaas waa adiga waxaa rabaa jilbahaadi meeshii saaran yihiin gacmahaaga iyo madaxaadi meeshii saaran yahay caloosha gudahan ah in daabiyar ka baxdo waxaar yar meesha inaad fudka ka dhexda la rabaa haddaaf oo halkaas isge isciriirina lama rabo dadka qaar inay meeshaas wax arkeen waxay sameeyeen madihii halkaasa geynayaan gacmihina meesha ayaga dhan hagga isgeyn ways kala bixinayaan dhib neefta cidhiir ku noqonay saas lama rabo alaa dabiici tartiib ee hor laisku bixiyo garbaha markii dhinac loo geesaha loo bixinayo laga fogeynayana waxaa shardi ah in ma'muumiinta kale adiga aan dhibaynin haddii safka uu ku jirto cidhiir yahay adig keligaad halkaas isgeyn lama rabo si macquul ah waxaa kuu dhow inaad hor u bahdid haddii aad hor wax yar u bahdo oo sidii la rabay waa soo dhaweynaysaa haddaad imaam tahay haddaad munfarid tahay markaasi toos ayaa hoosha u samayn kartaa dadka in la dib o dhan lama ogola wayarfacu wuu koryeelayaa musallihii dinaacihi labadiisii dhudhun ayaa wuxuu ka koryeelaya can ilardi dhulka xaggeeda dhulkan ma saarayo labadiisiina kora u qaadayaa dhudhumihiisii markii gacmaha dhulka dhigay oo ku sujuudayayo dhudhumihiina dhulka ma dhigaayo ee wuu kala fogeynaya kora usoo qaadaya dhulka waa ka fogeynayaa oo dhudhunka kora usoo qaada liqowli nabiyi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waali wasalam ictadiluu ekaada oo dhudhumaha hoosna ha u dhigin koorna zaa'id ha ugaadin way ictadiluu ku ekaada fi sujuudi sujuuda dhexdeeda ku ekaada dhexdhexaad wax walbo dhexdhexaad way walaa yabsud yuusan fidinin axadukum axadkiini diraacayhi labadiisii dhudhun inbisaada alkalbi ka inbisaadi lkalbi eygii isfidintiisii oo kale yuusan isfidinin way eyga markii fadhiisanaayo labadiisii lugood ee dhulka ku dhejinaya halkaasuu geenaya sooma saasoo kale ha yeelina dhudhunkan looma ogola dhulka inaad dhigtid gacanta cadaankeeda bes intaasaa loo ogol yahay dhulka wixii intaas ka dambe koraa u qaaday dhulka ma dhigayso dhulka ee ma dhigayso waay culimada waxay kasoo istinoodaan fogeynta la fogeynayo dhulka gacma dhudhumaha dhulka la dhigaayo ama jilbaha dhudhumaha jilbaha la saaraayo ama bowdaha lagu dhejinayo hal haalado hal xaalo halkaas xaalo waxaa waye qofku haddii uu salaatuleil u dukanayo oo sujuudu aada ugu daaho oo ku daalo u dheeraynayo oo gacmihii inay saan u taagnaadaan oo ku dhibtoodaan maraha qaar markaasi waa isku ceshin karaa markaasi waa isku ceshin karaa rukabta kaalmayst buu dhahay nabiga alayhi salatu slam hadiidkaasa kasoo reebayaan i hadiidkaasi xaaladaasa kasoo reeb wixii intaas kasoo horay waxaa la rabaa saan intmeeshan lagu sheega in la sameeyo toban yarfacu huwa musalih wuu koryeelaya raso madaxiisa kor u qaadaya mukabiran haalu yahay mid takbiirsanaayo mukabiran haalu yahay mid takbiirsanaayo wayafrishu wuu gogolinayaa qadamahu lugtiisii an yusra bidahda ah wayajlisu wuxuu ku fadhiisanayaa calayha dusheeda wayansibu wuu oogayaa rijla lugtiisii alyubna midigta ah wayadacu wuu dejinaya yadahu yadayhi labadiisii gacmood calaa fakidayhi labadiisii bowdo dushooda ku dejina warukbatayhi iyo labadiisi jilbood dushooda wayaquulu wuxuu odhanaya rabbiga fir lii rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow iqfir dhaaf lii aniga ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warzuqnii i arzaaq wacaafinii cafi wajburnii ikab wayadma-inu wuu hasalayaa fii haadaa kan dhahdiisii aljuluus juluuskana fadhigana kow iyo toban yasjudu wuu sujuudayaa asajdata thaaniya sujuudii labaada sujuuda mukabiran haal uu yahay midka kabiirsanayo wayafcalu wuxuu samaynayaa fiiha fi sajdati thaaniya kamaa sidii u facala samay fi sajdati luulaa laba iyo toban yarfacu wuu koryeelayaa ra'sahu madaxiisii mukabiran haal uu yahay mid takbiirsanayo wayajlisu wuu fadhiisanayaa jalsata jalsatan fadho oo khafiifatan fudud kaljalsati fadhigii oo kale bayna sajdatayni ahaa ayuu fadhiisanaya watusamaa wax lagu magacaabaa jalsadaasiina jalsat alistiraaxa raaxaysigii jalsadiisii wahiya jalsadaasiina mustaxabatu mid la sunaynayo wain taraka musallii haddii ka tago haa jalsadaasi falaa xaraj hawaha dembi a dushiisii ma aha walaysa fiiha dhexdeedii jalsadaasi ma aha dikrun dikri walaa ducaun duco duma kadib yanhadu wuu kacaya qaa'iman haaluya mid istaagayo ila rakacati rakacadii haggeeda athaaniyati oo labaad muctamidan haaluya mid ku tiirsanayo ku kacayo calaa rukbatayhi labadiisii jilbood dushooda in tayasara daalika kaas haddii u fududaado wayinshaqa calayhi haddii uu dhibaayana ictamada wuxuu uskanayaa cala alardi dhulka dushiisii uma kadib yaqra'u alfaatixa faatixa ayuu aqrinayaa iyo wamaa wixii tayasara u fududaaday lahu ninka musalliga waa u fudud oo min alqur-aani qur-aanka xaggiis ka ahaaday bacda alfaatixati faatixa kadib uma kadib yafcalu wuu sameynaya kamaa facala fi rakacati luulaa buu dhahay ayb musanifku raxmatullah aleh wuxuu leeyahay toban yarfacu ra'sahu meeshaa marka wuxuu kaga hadlayaa sujuuddii hore markii laga soo tooso iyo sujuudda dembe hee aan la sujuudin fadhigii u dhaxeeyey aljuluusu bayna asajdatayni loo yaqaano fadhigii oo labada sujuudood u dhaxeeyey ilan labada sujuudood suurtagal maaha ilaa tii hore markii laga soo tooso haddana lagu laabto maahaane soo maa markii tii hore laga soo tooso wixii samaynayay fadhigii qaabkii u fadhiisanayay ayuu rabaa meeshan inuu kaga hadlo wuxuu leeyahay yarfacu huwa musalligii wuu koryeelayaa ra'sahu madahiisa kor usoo qaada ilan wau sujuudsanaa maano sujuudii kasoo toosa madahiisa kor usoo qaadaya markii madax soo qaadayana mukabiran al rabaa mar walba saas takbiiraadka kulligood intiqaalaadka ah rugniga awlkiisa la bilaabanaan ilaa meeshii gaaraysa ha gaartee laakiin ilaa kan kale laga gaarayo wad shardi ma ah imaam sanaani subulsalaanka aada uga hadla masridaas insha allahu taqriin waan ku arki doona tacliiqina ku daraynaa marka madaxii markii kor u soo qaadaya wuxuu lasoola soo qaadayaa allahu akbar ilan waxaa rabaa digri kasta booskiisii ama adikaar kasta booskeeda in la siiyaa rabaa haddii adigoo madaxii aan soo qaadin allahu akbar dhahdo booskeeda ma dhicin sooma takbiirtaasi haddii markii aad soo toostay soo fadhiistay allahu akbar dhahdana haddee booskeeda ma dhicin waa kadib dhacday marka waxaa la rabaa aana ka hormarin aana kadib dhicin booskeeda la dhacdo markii aad madaxa soo qaadayso madaxa soo qaadaysa ay allahu akbar kusoo qaadayba ma soo qaaday ma rabtaa ma dhaqaajisay madahii ma soo dhaqaajisayba allahu akbar takbiir dhexaad leeyahay haddheer lagama dhigaayo zaaid lama imaanayo nuqsaan lama imaanayo dhexdhexaad leeyahay allahu akbar intii la rabay bas yarfacu wuu koryeelaya ra'sahu madahiisa kor u qaadaya mukabiran haalu ya mid takbiirsanayo allahu akbar u dhahayo waay wayafrishu wuu firaashinaya oo wuu ku fadhiisanaya laga wadaa wayafrishu musalihii wuu firaashinaya wuu gogolanayaa qadamahu lugtiisii ayuu firaashinayaa lugtii an yusra bidixda ahayd lugta bidixda hee ayuu firaashinaya oo ku dul fadhiisanaya see u dul fadhiisanaya faraheedii bari ayuu aadinayaa ciribteediina galbeed uu aadinayaa dusheeda ku fadhiisana marka mal fahme saas sidaas way wayafrishu qadama lugtiisa ayuu firaashinayaa lugtee lugtii alyusraa bidixda ahayd wayajlisu huwa musaligii wuu fadhiisanayaa calayha mojada lugtii dusheeda ku fadhiisanayaa markii uu gogolay ciribteediina galbeed u jeediyey faraheediina bari u jeediyey dusheeda ku fadhiisanayo wayansibu wuu taagayaa rajlahu lugtiisii alyumnaa midigtana midigtana wuu taagayaa oo farax ayaa dhulka u saaraya xidhibtana kor ayaa u taagan tahay sidii macruufka la yaqaanay rajlahu lugtiisa alyumnaa sidaasi ayuu samaynayaa waayahay saas waa soo aroortay meeshaan marka juluuskaani ee bayna sajdateynka ah laba fadhi u leeyahay midkan musanifka sheegay waay saanoo samaynaya lugto oo bidixda wuu ku dul fadhiisanayaa wuu gogolanaya wuu ku dul fadhiisanaya midigtana wuu ta- wuu wuu toos to- taagayaa oo ciribteeda iyo gumudkeeda kor ay u u taagan yahay faraheedana dhulkay saaran yihiin faraheedana waxay weliba waxay u jeedaan qiblada haggeeda waaya midigtana waa fadhi fadhi labaad ayaa jira meesha marka oo loo yaqaano aliqaaca iqaaca loo yaqaano iqaacaga waa labo sifuu leeyahay sifo waa manhiyun canhu canha sifina waa mashruuc waa mustaxab midda mustaxabka ayaan rabnaa hadda marka mark aan rabno meeshaan inaan ku sheegno midda mustaxabka waa midda mustaxabka waxay tahay markii sujuuddii horaa kusoo toostay foo fadhiisanaysa maahno inaad farihii dhulka aada saartid oo ciribtana kor aada u taagdo oo ciribta dusheeda aada biridaada saarto meesha ku fadhiisato waa ma fahme sidaas wey gacaa la yidhaahdaa kaasina waa sunno ee nabiga calayhi salaatu salaam uu samayn jiray mar wuxuu sameynayaa kan hadda meesha ku qoran mar wuxuu sameynayaa igacaagaasi mid la diiday ayaa jira kaasay ma banaana hadda kan waxaa naga khuseeya meeshan mustaxab ku ah kan mustaxabka marka maxaa waaye aan dhahnay faraha ayuu ku dul fadhiisanayaa ciribta ayaa faraha ayaa dhulka saarayaa lugaha farahoodii cirib lugaha lugaha cirbahoodina wuu ku fadhiisanayaa oo birida ayaa meeshu saarayaa labada biro ayaa labada cirbood dushoodu saarayaa saasoo ku fadhiisanayaa digrigii ay aqrinayaa soo socdo kadib haddana markaasa sujuudi labaad u dhacaya horta kama la fahmay saas hal isweydiiyo mar walbo salaad waxay u baahan tahay tadbiiq qof kasto gabdhaha ayaga hal isweydiiyaan ardayda dugsiileyda hal weydiiyo ardayda kale ha isweydiiyaan bal tusaale fadhigaasi bal tusaale hal is dhaho insha allahu tacaala tacliimta ugu muhiimsan ayaa kamid tahay salaada qaabkeedii in la barto waayahay labadaasuu marka fadhiw leeyahay wayadacu wuu dhigayaa qofkii musalligii ahaa yadeehi labadiisii gacmood wuxuu dhigayaa calaa fakidehi calow ayuu ii qoraya waaw laakiin ya ka dhig waaw ma ah meesha wayadacu wuu dhigayaa musallihii yadeehi labadiisii gacmood ayuu wuxuu dhigayaa calaa fakidehi labadiisii boodood korkooda ama labadiisii jiirood korkooda ayuu saaray dhigayaa iyo rukbatayhi labadiisii jilbood korkooda ayuu dhigayaa waaya dhigitaankan gacmaha markii fa fadhigaasi loo fadhiyo meelaha gacanta gacmaha la saaraayo sad saddex sifay leedahay fadhigan gacmaha meesha la saaraayo oo saddex sifo ayay leedahay kow labada gacmood in la saaro labada boodood dushoodii waay gacanta midigtana bo booda oo midigta dusheeda la saarayaa tan bidixdana ayadaa dusheeda la saarayaa ama gacanta midigta jiirta korskeeda la saaraa bidixdana jiirta korkeeda jiir mataqaan horta jiirkan oo la dilay wax cunaay maahaya lugta naftale mid jiir la dhaaya ku jira soo maha jiirta waa luqa gaar ah meesha la saarayaa mid kastoo kala barkeeda la saarayaa jiirtaadii ama boodaadii dusheeda ayaa iska saaraysaa ayagoo qiblada xaggeeda gacmaha farahoodii u jeedaan midigtani midigta dusheeda la saaraya bidixdana bidix dusheeda la saaraya waa la waa la toosinaya qiblada xaggeeda u socda marna waxaa la saarayaa ee jilbaha korkood farahaadii gacmaha ayaa jilibkaada meesha ku eg yahay ayaa simaysaa oo isku dhejinaysaa marka waad simaysaa faraha gacanta midigta faraheeda jilbaha ayaa la simaysaa tan bidixdana jilibka ayaa la simaysaa ayadoo toosan qiblada xaggeeda u jeedaan oo sifa labaad soo ma saddex ee gacantii ayaa waxaa la saarayaa jilibka laakiin waa lagu soo qabanaya wax yar ayaa lagu soo laabayaa jilibka qaybtiisa hore waxaa lagu qabanaya oo kale tanna saas labadaba saas waa saddex booda dhexdeeda in la saaro kala barkeeda iyo jilibka korkiisa in la saaro iyo jilibka in lagu qabto hoogaho yar mala fahmay saddexdaasi waa samayn kartaa saddexdaasi waa samayn kartaa mar mar kan samee marna kaan kale samee marna kaa samee tanawucul cibaadaad ayaa la rabaa hadda marka hal kamid laba uu ti sheegay fakideehi iyo warakubateehi majeeda labuu sheegay mid waa ka tagay tii qabashadii ay ka tagay wayadaacu uu dejinaya haday labadiis gacmood calaa fakidahi ku dejina warakubatee ku dejina yaquulu oranaya rabbi kfir lii allow dembigaygii dhaaf warxamnii allow ii naxariiso wahdinii allow ii hanuuni warzuqnii allow ii irsaaq wacaafini allow ii cafiyo wajburnii allow ikab kabitaan waa jabsanaaye allow ikab wa waa jabsanaaye allow ikab wa see u jabsan tahay dee dembi haddaad gasho waa jabsan tahay soomaan saas waay low dembigayga iga cafi oo booskii dembigayga hee ikab wax kale igeli wanaag iyo xasanaad sidaas waay wajburni allow ikab waay waa dan yarahaye allow ikab waay dhinaca walba marka kabitaanku waa caam saasuu oranayaa tan marka culamada qaar ahaad riwaayaadka kala duwan ku timaaday dacafa ayaa ku sheegayaan laakiin bimajmuuci turuqiha waxay leeyihiin waa sugan tahay albani iyo keyrkiisii oo kaleba sheekhana si waa sugayaa waxaa kasii saxiisan rabbi kafirlii rabbi kafirlii rabbi kafirlii keligeeda lagu celceliyo ayada lay ku celceliso bes rabbi kafirlii rabbi kafirlii rabbi kafirlii rabbi waa wad ayada le meeshii ee gaartab ama saddex gaarsi ama shan gaarsi ama toban gaarsi adiga leewa wayadma-inu wuu xasalayaa musalihii fii haadaa kan dhexdiisa wuu ku xasalayaa kaasoo aljuluusi fadhigan ah fadhigan bayna sajdateenka ah waa lagu xasalaa laguma degdego laakiin madhabka shaaficida saas waa khilaafsan yahay laba rugne qasiireen ah haddii la dheerayo salaada ku burayso ii sheega isdhahan laba rugni gaagaaban haddii la dheerayo salaada dhan eber baxaysa ii sheegay ku leeyahay kow ictidaalka rukuucga markii laga kaco oo sujuudu loo soo sodo intii udhexaysa waa mid rugni waayo sujuudda hore markii laga soo tooso iyo markii loo laabanayo tan labaad kan udhexayno fadhigaana isagana waa rugni laba rugni way soo maha labadaas waxay leeyihin waa gaagaaban yihiin haddaad dheerayso salaadaada ebre baxaysa kuleeyahay laakiin daliil ma laha bal bikhilaa bicaksiha ama bicagsi qowlihim ayaa nabiga ka sugan alayh slat slam anas ibni malik markii salaada dadka dukiisinayay dadkii la dukanayeen waxay dhaheen hataa yaqula qaail qad nasiya sooma hataa yaqula qaail qad nasiya war ma ilaaway rog sujuudii labaad ma ilaaway ataxiyaadkii dambiya u malayna wuu fadhiyaalla si u istaagay rukuuc iska toosoo soo toosay rakcad kale ma u malayna ictidaalkii weli waa xasuusan yahay yaabay waa taagan yahay le ilaa ay dhahaan nabiga alay sala slat slam ay ka soo naqliya isagana marka wax gaaban ma jiraane sidii markaasi aada ilaalinayso xaalada ayay ku xiran tahay musanifuu leey wayadma-inu fi hada aljuluus wuu ku daahayaa kow iyo toban yasjudu wuu sujuudaya musalihii asajdata sajuudi athaaniyata oo labaad ayuu sujuudaya mukabiran haddana dee markii fadhigii uu u dhammaado adakaartiis u akriyo maxaa u dhiman he sujuud kale soo maha tii labaad way asujuud athaaniya ama asajdat athaniya ysjud yuu sujuudaya musalia sajdata sujuudi ahaaniyata labaada sujuudaya mukabiran halyame takbiirsanaayo allahu akbaru way la socotaa markii asi aa u fadhiisay digrigii kuu dhammaaday markii aad rabto mar inaad soo dhaqaaqdid soo sujuudid markaas haddana soo bilaabay takbiirti allahu akbar takbiir kastoo hee rugniga ulkiisa ka bilaabanaysa dhanis ilaali taas hana ka hormarinin hana ka dambaysinin wayafcalu wuu samaynayaa qofkii musaligaha fiiha fi sajdati thaaniya sujuuda labaad kamaa sidii oo facala uu sameeyey fi sajdati ulaa sujuudii hore wuxuu ku sameeyey ku samaynayaa waay qaabkii u sujuudaya wuxuu akrinayaa ducudii ayuu akrinayaa wixii lamidka ah waay labayo toban yarfacu ra'sahu mukabiraa sujuudii labaad marka markii laga soo toosay waay sujuudii labaad ayadana si loo sujuudo weligeed saasay mahanaysa meelaa ku egtahay markay dhammaato waa lasoo toosaa soo maha yarfacu wuu koryeelaya huwa musalihii raasoo madaxiisa koru soo qaadaya mukabiran haal uu yahay mid takbiirsan allahu akbar haddana markii soo qaadayaba hee isla markaas waay mukabiran mar walba waa la xaalayna ma jeedaa qaacida ay jirta hadda kor soo maray caqiidada meeshani ha alxaalu ya wasun lisaaxibiya ogeydun licaamiliha waay isla markan qofka markii oo madaxa soo qaadayo waxaa la rabaa in allahu akbar kusoo qaado ma jeedaa markii rukuucaay in allahu akbar ku rukuuco alxaal wasfun lisaaxibiha qaydun licaamilihaa waa shardi waana wasfi u yahay markii qofkan waxaan samaynaya hee yarfacu ra'sahu mukabiran markii madaxiisi soo qorkaadaya asagoo takbiirsanaya waay kadib maaha iska ilaali wayajlisu wuu fadhiisanayaa jalsatan hee hal mar fadhiisasho fadho waay jalsa wa limara jilsa wa lihay-a waay jalsatan hal mar fadhiisasho khafiifatan oo fudud aan dheerayn sida kaljalsati fadhigii oo kale ayuu u fadhiisanayaa kaljalsati hee waxaa waaye tashbiihgaasi qaab waay kayfiyad iyo qaab way kan yajlisu kaljalsati way macnaha kaljalsati fadhigii oo kale ayuu u fadhiisanayaa bayna sajdatayni labadii sujuudood dhexdoodii ahaa see loo fadhiisanaya hadda soo marnay laba sujuudood fadhigood lugta bidig mid bidixda waa la firaasha waa lagu dul fadhiisanaa midigtana waa la taagaya sidii waa u fadhiisanaya adigoo hee juluus bayna sajidatayn oo kale ah ayaa fadhiisanaya waay kaljalsati fadhigii oo kale bayna sajdatayni labadii sujuudood dhexdoodii ahaa saasoo fadhiisanay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa aljalsadani jalsat alstiraaxati way raaxaysigii fadhigiisii ee lagu magacaaba jalsat listiraaxa la yihahdaa qof markii rukuuc ee sujuuda dambe labaad ka soo tooso asagoo ataxiyaad u fadhiisanaya ataxiyaadkii koowaad ama juluus bayna sajidatayn oo kale u fadhiisanaayo ayaa u fadhiisanaya wax yara nasana kuma daahaayo khafiifa ku dhehoo dhahay lama dheeraynaayo raggi dumar kulligiisii imaam iyo maamuum waa laga rabaa saasaa u fadhiisana waay maxaa la yihahdaa jalsat listiraaxa wahiya jalsadaasin mustaxabatun waa mustaxab sunno waaye waajib ma aha wain taraka musalihii haddii uu ka tago haa jalsadii falaa xaraja wax dembi ma aha laakiin maa fiican inuu fadhiisto walaysa ma ahaanina fiiha fi ljalsati jalsadaasi dhexdeeda dikrun dikri ma laha adkaar gaar ahaaneed meeshii lagu akrinayo ma laha waa iska soo fadhiisanayna waa iska soo fadhiisanay halkan haalo jalsadan markii lafadhiyo la fadhiyo qofka haddii uu yahay imaam ama munfarid ama ma'muum intaba takbiirta waxaa laisku ogaa aan soo marnay mar kasta lasoo toosaayo hee in bilowgeeda la akrinayo sooma la dhahayo culamada qaar meeshan waa ka soo reebeen jalsadan qofkii fadhiisanaayo markii asaga sujuudi kasoo tooso uu fadhiisto istiraaxadan u fadhiisto kadib ayaa ka kacayo tan ayaa allahu akbar dhahayay dhaheen gaar ahaan qofka imaamka ah qofka hee imaamka ah maxaa yeelay qofka imaamka haddii asiga markii sujuudda kasoo tosay allahu akbar u dhaho dadka kalena allahu akbar dhahayaane waa waxaa laisku diyaarinayaa istaagid waay asiga lagu dayna la daba socdaa marka waxay dhaheen wax yar marka asiga markii sujuuddii hore kasoo tooso uu fadhiisto istiraaxadaani istiraaxada markii ka kacayo ayaa allahu akbar tan dhahaa tana laga soo reeba ayay dhaheen culimada qaar qaar waxay leeyihiin isku mid si kasta ha ahaatee mmar haddii aad ilaalinayso dadka maamuumiinta xaalkoodii degdegoodii in marmar aad samaysada dhib ma laha laakiin asalka rugni kasta awalkiisii in takbiirta lala imaado waay walaysa ma ahaanine fiiha jalsadaas dhexdeeda dikrun dikri ma ahanin walaa ducaa ducuna ma ahanin walaa ducaau ducuna ma ahanin waay uma kadib yanhadu markii jalsatul istiraxadii u fadhiisto yanhadu wuu kacayaa qaa'iman haaluu yahay mid istaagan ma istaagayo dheh ila rakaati rakacdii haggeeda u istaagayo rakacadii athaaniyati labaad rakacadii labada marka uu istaagayo ilan hal rakaci sujuudeedii sujuudaheedii way dhammaadeen soo maaha way u dhammaadeen qaabme u kaca marka laba sif ayaa jirta loo kacaya mid labadaba waa ishaaray musanif yidhi muctamidan haalu yahay mid ku tiirsanaayo ku kacaya waay calaa rukbatayhi labadiisii jilbood korkoodi waay labadii gacmood wuxuu saarayaa labadii jilbood saasaa ku kaca waay gacmihiis dhulka ma dhigaayo markii meesha saaro ayaa haddana saas ku kaca waay gof xoog le waay gofkaas maano waa gartay laakiin duqooshanku waxuma jiran oo malaya saasuu samayna waay goorma laakiin isaga waxuu ku hiray shardi in maxaa waay shardi sooma in tayasara haddii uu fududaado musalihii dalika arrinkaas haddii fududaado waa haddii ufudusay saasuu yeelaa oo gacmihiisii dhulka ma dhigaayo oo jilbaha dushoodu saaraya isagoo iyadoo meesha labadii gacmood meesha saaran ayuu ku kacaa saas waa wain shaqa haddii uu dhibaayo caleyh dushiisii ictamada wuu ku tiirsinayaa cala alardi dhulku waay labadii gacmood ayaa dhulku saaraya saasuu ku kaca labada gamo gacmo ayaa dhulku saaraya saasuu ku kaca markii labada gacmood marka dhulka saaraan haddana laba waxay leedahay laba sifo soo maha in gacmaha iyadoo fisan aada ku kacdid iyo inaad cajiimiso aada ku kacdid labadaba iyadana waaya uma kadib yaqra' wuxuu akrinaya alfaatixata faatixayuu akrinaya wamaa i wixii ay akrinaya tayasara huwa maaga fudu- fudud way lahu musallihii u fudud min alqur'aani qur'aanka xaggiisa ka ahaaday bacda alfaatixati faatixa kadib way uma kadib yafcalu wuu samaynaya musallihii kamaan sidii u facala u sameeyey fii arakcati rakaadii dhexda ku sameeyey aluulaa maxaa ma laga soo reeba takbiiratul ixraam way takbiiratul ixraam rakacda labaad haddaad la timaado wixii hore ebel waa buraysa salaada haskula imaanin wixii ka dambeeyey laakiin maxaa takbiiratul ixraam ka dambeeyey iyo istiftaaxgii istiftaaxna waa laga soo reebaa wixii takbiiratul ixraam iyo istiftaax ka dambeeyey maxay ahaayeen acuudkii iyo basmaladii iyo wixii kale ka dambeeyey waay saas daraaddeed fi kulli rakcatin in acuud lala imaado waa afdalu leeyahay ibnu taymiya raxmat ullahi caleyhi waan arki doonaa insha allah saddex iyo toban idaa kaanat isalaatu hunaa'iyatan wallahu subxana wa taala